wallaahi kalluunka iyo hilibka kalluunka hadda ee dadweynaha xiiseeyaan isticmaalka kalluunku waxa uu muujad cusub ka dhex daaray magaalada tani johar ee maamulka hirshabelle taariikh ahaan hilibka kalluunka waxa uu ahaan jiray sheyga ugu badan ee deegaanka laga isticmaalo balse ma lahayn wejiyo kala duwan oo markaasi dadweynuhu ay u isticmaalaan haddaba sheekadana waxa ay daaran tahay inay jirto ilaa iyo afar qeybood oo kala duwan oo loo isticmaalo kalluunka hilibka kalluunka asal ahaan waxaa laga soo jalaabtaa webiyada waraha iyo goobaha ay biyaha ku xirmeen waxaana isku howlo dhalinyaro kuwaasi oo wakhtiyo kala duwanba u baxa si ay u soo jalaabdaan faa'iidooyinkooda ayaa ku kooban nolol maalmeedkooda oo ma laha wax intaasi kasii duruqsan waxaa laga yaabaa in ay ku maqnaadaan maalin ama maalinnuskeed in ay soo helaan dhowr kiilaad oo ka mid ah hilibka kalluunka ugu dambeyn waxay keenaan suuqyada magaaladan ayagu waa gacanta koowaad ee soo jalaawata kalluunka waxaa jirta gacan labaad oo ayaga ka iibisa oo ay reerjoorka u yaqaanaan gedisley gedisleydu waa kuwa micnaha badan u yeelay oo aan sheekadeena ku dul joogsan doonno marka ay kasii iibiyaanna kalluumaysatada soo jalaawata kalluunku waxa ay kasii iibiyaan qaar ganacsatada ka mid ah waa ganacsatada magaalada johar ku leh waxaa loo yaqaanaa bibitada ama makaaxidooyinka yaryar waxaynu weydiin doonaa maxamed deekh oo waaye joog soo ahaa isbedelka ku yimid kalluunka iyo makaaxidaha lagu iibiyo iyo waxyaabaha sababta u yeeshay niyow arrinkaas wax badanaa ka jira sanooyin dhowr sano ka hor waxaa jiray kalluunkan inuu wax qiimaha magaaladan ka lahaynba waxaad arki jirna isoo wadada iska xooran isoo wadada iska daadsan mararka qaar inuu kanaalka ka bato banaanka usoo butaaci jiray banaanka usoo bixi jiray aa lagu celinaya haddana laakiin dhowr sano kadib waxay dhan waa isbedeleen kalluunkii yareer wuxuu gaaray haddeer in lagu kala iibsado kiilaad kiilaad lagu kala iibsado dhowr naqshada loo sameeyo asagoo la dubaayo oo naash oo dry oo mataqaanaa aan saliid lahayn asagoo saliid leh asagoo maraq laga sameynayo maraq la cabaayo goobo ahaan hadda loogu talagala oo loo tagaa jiro oo maraq laga cabo weliba waxaad arkaysaa dad odayaal ah oo laleeyahay dhan buu ku wanaagsan yahay caafimaad ahaan loo isticmaalayo marka wax badanaa iska bedelay kalluunka waagaas iyo waagan hadda waxa waaye il dhaqaalo noqday il dhaqaalo deegaanka mid cabdikuriin suleymaan iyo aadan muumin waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada waaye jooga ah wax badanna ka qayb ahaa kuwa kalluunka iyagu laga sii iibiyo waxaynu weydiin doonaa isbedelka kalluunka iyo hilibkiisaba haatan suuqyada ka jira dadna suuqay joogaan way ka gataan annaga laak hadda waxaan nahay dadkii suuqa joogi oo dadka markay keenaan oo ka gadanayo marka malaayga laba mid waaye marna waa la helaay marna waa la waayaa asiga naftigiisu waa shay nool waa marna waa la helaa marna waa la waynaa laakiin hadda inta badan waxaa hadda aa la helaay wax yar run ahaantii xilliga malayga hadda waa xilli oo aad u fiican laakiin xilliyada roobroobkoo kaleentood wuu dhibtamaa malayga run ahaantii malayga aad ayaa loo xiiseeyaa hilbaha qaar oo xoolahan wuu ka fiican yahay runtii haddii aan kaaga hadlo qalabka aan ku shaqayno waa hadda qalab aad iyo aad u yar haddii ay jirto hay-ado ama dad oo maalgelin lagu samayn karo oo wax noo qaban karo waa jeclaan lahay inay wax noo qabtaan annaga waxaan ka kalluumaysanaa sida hubigoo kaleentood ama haddii ay baxaan biyo oo xaafa oo webiga oo ka baxo meel galeenoo kaleento intaasaan ka shaqaysanaa magaalada johar waxay sumad iyo astaan gaar ah u leedahay helista kalluunka hilibkiisa oo firiish ah kaasi oo aan wax firiij amaba keed soo marin isla markaasina ay dadweynuhu ku iibsadaan suuqyada magaalada ku yaala waxaase jira xiise intaa ka duwan oo maalmahani laga dareemayo goobaha lagu iibiyo kalluunka kaasi oo ah in qiimihiisu hoos u dhacuunan marnaba ku imaan maadaama qorshooyin kala duwan ay u keeneen ganacsatada magaaladan